جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warkaa subax ee idaacadda islaamiga al andalus qodobada aad ku maqli doontaan ee warkeena subax waxaa ka mid ah dowladda saliibiyadda ah maraykanka ayaa dignin culus u dirtay murtad gurguurtay iyadoona ku guudisay inay tillaabo adag ka qaadi doonto xoga dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaalo lagu laayay askarta xukuumadda adis ababa kuwaasoo ka dhacay gudaha dalka ethoobiya guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa booqday goobaha waxbarashada deegaanka ceel ansaar ee wilaayada bakool mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bay ayaa ka qayb galay xaflad lagu maamuusayay arday dhammaysatay qoraalka iyo akhriska taasoo ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaas sidoo kale warkeena subax waxaad ku maqli doontaan warbixin ku aadan cudurrada dheefshiidka iyo sida looga hortegi karo بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subax talaado ah taariikhuna ay tahay labaatanka bisha jamaadul awal sannada kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijiri intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkeena subax iminkana isagii oo fidsan dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa dignin culus u dirtay murtad gurguurte iyadoona ku guudisay inay tillaabo adag ka qaadi doonto sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo nuur cali warsame jahwareer siyaasadeed ayay dhex manquuranayaan madaxda ugu sarraysa kooxda ridada soomaaliya wakhti uu gabaabsi sii marayo muddaxileedkooda dowladaha reer galbeedka ee sida dadban u gumaysta soomaaliya ayaa bilaabay inay cadaadiso toosa saaraan hoggaanka kooxda ridada wasaaradda arrimaha dibadda dowladda salibiyadda maraykanka ayaa amuro culus dul dhigtay xasan gurgurte waxaana la faray inuu la yimaado qorshe cad oo dhanka siyaasadda ah uuna isku diyaariyo doorasho ay oggol yihiin dhammaan siyaasiyiinta mucaaradka ah digniintan oo washington ay xasan sheikh u soo marsiisay mid ka mid ah taliyayaasha sirdoonka dowladaha gaalada geeska afrika ayaa digaysa in wixii ka dambeeya bisha disembar ee dhammaadka sannadkan uu madaxweynaha kooxda ridada siyaasad ahaan isku dhiibo haddii uusan sidaas samayna uu wajihi doono hubanti la'aan maraykanka ayaa fariintiisa digniinta ku caddeeyey in ciidamada kufaarta afrikaanta aan loo hayn dhaqaale dheeraad ah islamarkaana wax badan isbedeli doonaan haddii xasan gurgurta uu ku sii adkaysto doorashooyinku sheegga halka dhinac ah ee uu abaabulayo sida hadalka loo dhigay ilwareedyo ayaa sheegaya in digniintan ay walaac hor leh ku abuurtay hoggaanka kooxda riddada oo horey uga welwelsanaa khilaafka kala dhexeeya madasha isku magacowday samata bixinta ee fadhigeedu yahay muqdisho iyo laba ka mid ah maamul goboleedyada ashaali dirarada ah dhanka kale magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya waxaa ku soo gabagaboobay shirar ay lahaayeen mucaaradka isugu yeeray golaha samata bixinta jubbaland iyo puntland waxayna ku dhiseen guddiyo farsamo oo soo diyaariya golo wadajir ah oo ay ku dhisi doonaan magaalada garoowe kaasoo cadaadis siyaasadeed saaraya xamse cabdi barre iyo xasan gurgurte mahadsanid abushayba xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaalo lagu laayay askarta xukuumadda adis ababa kuwaas oo ka dhacay gudaha dalka ethoobiya cabdulqaadir maxamed rabbaani ayaa ka waramaya wararka ka imaanaya gudaha itoobiya ayaa sheegaya in ugu yaraan sagaashan askari oo ka tirsan ciidanka xabashida itoobiya ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen dagaal ka dhacay waqooyiga iyo galbeedka gobolka amxaarada sida ay faano shaacisay jimcihii lasoo dhaafay dagaalkan oo ahaa mid aada u culus ayaa militariga itoobiya iyo maleeshiyaadka fano ku dhex maray deegaanada asheewo ilaa adiskidman waxaana sida la sheegay ciidamada xabashida in ay u dhaqaaqeen dhanka buuraha adguwaami iyo asheewa oo ay isugu tageen sida ay fano sheegtay saraakiil ciidan oo taliyayaal ah ayaa ku dhintay dagaalka inkastoo magacyadooda aan la shaacin waxaa kale ee jabhaddu xustay in gebi ahaanba ay dhulka la sintay dhismayaashii dowladda ee deegaanka adiskidman sidoo kale howlgal qorshaysan oo maleeshiyaadka fano ay ka fuliyeen deegaanka agomidher oo ka tirsan gojam ayaa dhegta dhiigga loogu daray ugu yaraan laba iyo labaatan askari oo ka tirsan ciidanka dowladda halka sagaal iyo labaatan askari oo kalena lagu dhaawacay dagaalkan oo sidoo kale aada loogu wiiqay ciidanka xabashida etoobiya ayaa dhanka kale maleeshiyaadka fano ay ku soo furteen zaanad military oo aada u fara badan oo ay ku jiraan afar iyo labaatan qori iyo saddex boqol siddeetan iyo labaatan xabbo oo rasaas ah waqooyiga gobolka amxaarada waxaa isna ka dhacay dagaal culus oo ka dhashay kamiin ay maleeshiyaadka fano ku bartilmaameydsadeen ciidamada xabashida etoobiya ee ku sugan galbeedka goonder kuwaas oo xilligaas kusii jeeday deegaanka kuwaas oo xilligaasi kusii jeeday deegaanka abrahaajira weerarkan oo dhacay khamiistii lasoo dhaafay ayaa lagu dilay ugu yaraan siddeed iyo toban askari oo ka tirsan ciidanka xabashida etoobiya lix iyo labaatan askari oo kalena waa lagu dhaawacay sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay taliska maleeshiyaadka fano ee galbeedka gondar dagaaladan ayaa ku soo aadaya xilli guud ahaan xaaladda etoobiya ay sii laba kacalaynaysa islamarkaana dhinaca soodinta ay wada degaan tigreega iyo cafarta uu ka dhacay dagaal kooxda t b l f kula wareegtay lix tuulo oo ka tirsan deegaanada cafarta mahadsanid rabbaani guddi ka socda maktabka tarbiyadda iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa booqday goobaha waxbarashada deegaanka ee lansaar ee wilaayada bakool xasan cabdiraxmaan ayaa ka waramaya qodobkaas deegaanka ceelansaar waxa uu ka mid yahay deegaanada hoostaga degmada waajid ee wilaayada bakool waxaa dhowaan gaaray oo uu martigeliyey guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo muddooyinkii dambe ku sugnaa wilaayada islaamiga ee bakool ujeedka guddigan ayaa ahaa dardargelinta goobaha waxbarashada iyo in dhiirigelin iyo tartamo lagu ogaanaya aqoontooda waxbarasho u qabtaan ardayda dhigata iskuulaadka iyo mu'asasaadka ka furan wilaayada ee hoostaga maktabka markii ay gaareen deegaanka ceelansaar waxay guddigan kulamo iyo fadhiyo sare loogu qaadayo waxbarashada la qaateen dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaanka sida odayaasha dhaqanka nuqabada waxgaradka ganacsatada waalidiinta iyo dhallinyarada waxaana kulamadaasi ka soo baxay qodobo wax ku oola malaaq xasan macalin liibaan malaaqa beesha macalin weyne iyo guddoomiyaha ganacsatada deegaanka ceelansaar ayaa faahfaahin ka bixiyey kulamadaas iyo waxyaabihii ay daarnaayeen mayninkooyay wafdi xaraka tolshaal mujaahidiin ku socda oo ah qeybta tarbati oo tacliim jelsi wada gaadane oo nuqabadii deegaanka eh iyo ganacsatadii deegaanka iyagoo laku taladaw horumarka walbarasha dardargelinta walbarashada qiibaja kala duwan walaalihana deeri markaa ee mayninka kooyana antawalku dhammanta antawalku dareemayn aragaasan kheeraan aragahayna
magaalada ansaare roogna laga ayaana boogaday wafdi ku socda maktabka tarbiyat wa tacliim mayba ka mahadsan ilaahiya ka mahadsan baadalaahi mayba mahadsan xarakata shabaabul mujaahidiinka ka mahadsan gaar ahaan maktabkii shaqadaas la haayay gudadii maktabka tarbiyat wa tacliimba ka mahadsan islaamka guud ahaan salaamaan waana mahadnagaan ilaahayna baryaan maylana ilaahay xifidi ilaahayna ziyaadi diinta islaamkanana ziyaadi intaa kadib waxay guddigan booqdeen dhammaan goobaha waxbarashada iyagoona kulamo dhiirigelin ah oo dowlaad ay barbar socdaanna la qaatay macallimiinta iyo ardayda wax ka dhigata iskuulaadka iyo mu'asasaadka hoostaga maktabka waxaana jiray hadiyado u badnaa qalabka waxbarashada oo ay gaarsiiyeen goobaha waxbarasho ee ay booqdeen guddigan ayaa intii deegaanka ay ku sugnaayeen waxay tartan dhiirigelina u qabteen ardayda wax ka dhigatay iskuulka abubakaru sidiiq ee deegaanka ceelansaar wuxuuna tartankan uu ahaa mid xamaasad watay u dhexeeyey wiilasha iyo gabdhaha wax ka dhigta iskuulka
نقطف أزهارا نغدو ننشر في الكون علما سؤال عسكري مجموعة ألف آه مجموعة عائشة بنت أبي بكر وحين الليذهي ما هو المجهر لا للخير أتينا نملأ دنيانا عزما نقطف أزهارا نغدو ننشر في الكون علما اسمي جويرة إبراهيم علي مدرسة أبي بكر الصديق في المدينة الأنصار سؤال جوابتي أديان إسكدي هو أداة صممها المجرمون لرؤية أجسام الصغيرة سؤال لويدية مجموعة عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما ee ka imaanaysay dhanka culuumka waa jawaab sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo hambalyo ayaan leenahay majmuucada caaisha siday uga jawaabeen su-aashii la weydiiyey haddana waxaa iskale maadada juquraafiga ayay ka imaanaysaa waxaana iskale majmuucada cabdilaahi bin cabaas si fiicana u dhegaysaan waxay leedahay kam muxiiطaati alcaalam wamaa huwa almuxiidu aladii tadilu bihi soomaal waxaan rajaynayaa inay fahmeen ayna ka soo jawaab celin doonaan insha allah لا للخير أتينا نملأ دنيانا عزما نقطف أزهارا نغدو ننشر في الكون علما anuu maayil yarow cabdicaziis ibraahim magaalada calansaar ku soo majmuucata cabdilaahi bni cabaas su-aalo lageydii jawaabtee muxiidaat alcaalam arbaca muxiidaat المحيط الهادي المحيط الأطلنطي المحيط الهندي المحيط القطبي المتجمد المحيط الذي تظل عليه بلاد الصومال المحيط الهندي su-aasha la weydiiyey majmuucada cabdilaahi ibnu cabbaas oo isla dhanka juquraafiyada ka imaanaysay waa jawaab sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo لا للخير أتينا نملأ دنيانا عزما نقطف أزهارا نغدو ننشر في الكون علما gudoomiyaha golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee bakool oo ka hadlay halkii tartankan uu ka dhacayay oo ahayd bartamaha deegaanka ayaa sheegay in arrintan ay farxad gelinaysa dhammaan bulshada ku nool deegaanka isagoona dhanka kale la hadlay waalidiinta carruurtooda u diraya goobaha cadowga ay joogaan iskuulkan oo banaanka la shaaray waxbarashadiis mawaadi ah haddii diini haddii sharci ataaba banaanka la hadhay ka dadweynaha iyada aan ka faraxayn haddii ganacsatadii ata haddii bulshadii ataaba iyada aan ka faraxay haddii waalidiintii anaana iyada aan ka ganacsan iyada aan ka faraxnay runtii waan la fildaayay waan iidan ku fildaanay islaamka hijiya iyo waxbarashadiisa in taayadaas dhata ma ankabaagana dadki meelaha kala jara inay la guulaysaday oo iid horumarlan deeri ankabaagana oo fidhigaana ka helnay shahaadooyinka biyahayo maybalanaa ilaahay baa mahadlayna miyuu tahay walbarsho tayleetaala hal hagnagodoy hal aragooy islaamka dhatis iyo wanaaga jar hal aragooy guddigan oo ka turjumaya xamlo loogu magacdaray shaxdulhimam liahli alqimam ayaa lagu wadaa inay soo wada maraan dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool mahadsanid abu xasaan mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay ayaa ka qayb galay xaflad lagu maamuusayay arday dhammaysatay qoraalka iyo akhriska taas oo ka dhacday diigaan ka tirsan wilaayadaas waa kan bashiir muxiidiin oo inoo faahfaahinaya qodobkaas degmada labaatan jirow ee wilaayada islaamigaha ee baay waxay ka mid tahay degmooyinka wilaayadan ee hore looga furay mu'asasada alqalam litacliim alqiraa'ati waalkitaabah mu'asasadan oo hoos tagta maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay waxaa carruurta da'da yar lagu baraa akhriska iyo qoraalka muddo siddeed bilood oo ay furnayd xarunta mu'asasadan ee degmada labaatan jirow waxaa dhowaan degmadaasi lagu qabtay xaflad lagu maamuusayay dufcadii labaad afartan arday oo ka qalinjibinaysay mu'asasada alqalam taas oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamigaha ee baay iyo marti sharaf kala duwan ugu horeen ardayda mu'asasada alqalam ee degmada labaatan jirow ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed aad u soo jiita dhammaan ka qaybgalayaasha kuwaasoo aad ugu farxay juhdigii la geliyey jiilka alqalam أيها الضيوف الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم بوجودكم الكريم في حفل التخريج من مؤسسة القلم لتعليم القراءة والكتابة فمرحبا بكم بقدومكم إلينا لبيتم تلبيتنا وشرفتم وعظمتم حفلنا أريد أن أسألك سؤال هل أنت مستعدة للسؤال؟ نعم سؤال ماذا تقول إذا آويت إلى فراشك أقول باسمك اللهم أموت وأحيا انصرف واحمل ملامي شربا أن تكبر عن منتص أنك بني شابا
suldaan maxamed macalin xuseen suldaanka guud ee beesha harin ayaa kelimaha dardaarana ka jeediyey munaasabadda qalinjibinta dufcadii labaad ardayda alqalam ee degmada labaatan jirow ilaahi subxaana wa tacaala ayaan u mahadyaana uma maamulkii islaamigii reer gobol reer degma iyo macallinkii onta intan juhdiyaha saari iyo waalidiintii antan markaan tan iyaale dhaleen horib mana walbarshan diyaariyan bacd allaahi insha allahu tacaala siigma hadaanan mayba sameynaa jazaakum allahu khayran asangleenna ee runtii xaqiiqatan iyaalkan hata dad badan liyaabanaayeen sah inoobu laku fiiri runtii xaqiiqatan walmanaha arday lan arga jerniw waxyaaba yaabka sheenow yo kumid tatangiya ku dhonla lahayahayti maasha allahu haleyroy hob dhini laku fiiri on xaqiiqatan iyaalkan bilaaw yo roogan haddamay lan diyaaryahay walbarashe lan diyaaryahay kitaabka ilaahay in bardan lan diyaaryahay sunnadna mamaanti bardan yo lan diyaaryahay ugu dambeynna sheekh xamse abu jacfar waaliga wilaayada islaamigaha ee baay ayaa kelimad qayma ka jeediyey munaasabadii lagu soo gebagabeynayay dufcadii labaad muasasada alqalam ee degmada labaatan jirow halkaas oo shahaadooyin iyo abaalmarin lagu guddoonsiinayay afartan arday oo ka qalinjibisay mu'asasadaasi mu'asasada alqalam runtii may siin sheegaysa guud intii walaayada laha kabiiri mayba aan horseetay iftiin horle iyo aan horseetay dhagdhagaaga qoraalka iyo akhriskaana walaayada eed iyo eeda lanku dareemahay bixamdilaahi tabaaraka wa tacaala waana guul ilaahayna waafajiye subxaanahu wa tacaala runtii masaayaadka walaayada yaana ku midata bixamdilaahi tabaaraka wa tacaala ilaahay aan ka shukriyaana subxaanahu wa tacaala na waafajiye khayrkaasi wanaaggasay mayna ilaahay weydiisadaana aniniin daa'im weela inta una haysana walaaginooma gogna ilaahay iniin fududayo nasiiye tabaaraka wa tacaala marka may dardaarramay dadka waalidiinta aan dardaarramay runtii ciyaalka ani guulaysadan kaalinta inka xoog badan mayka lahahe waalidka kale
tanii wixii ka dambeeyey markii maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay uu soo kordhiyey mu'asasadan alqalam ayaa isbeddel weyn laga dareemayaa dadaalada akhriska iyo qoraalka jiilka soo koraya oo markan la siinayo mudnaan gaar ah si ugu fududaado barashada qur-aanka kariimka iyo culumtiisa ugu dambayntiina waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku aadan cudurrada dheefshiidka iyo sida looga hortegi karo waa kan mar kale cabdulqaadir maxamed rabbaani
dhagaystow ma is leedahay warbixintan aad bay kuu qusaysaa mase jirtaa in adiga iyo dhakhaatiirta in badan aad isku maandhaafteen xanuunkaaga dhanka caloosha ah farmashiyaashana aad ku kala xanaaqdeen markaad dhowr jeer ka soo iibsatay dawooyinka kala nuuca ah ee aad u arkaysay in ay xoogaa kaa yarayn karaan xaaladaha gaaska iyo wixii la xidhiira haddaba macluumaadkan maxaa kaa anfacaya sida ay qoreen daraasadaha caafimaadka kuna warameen khubarada iyo dhakhaatiirta caafimaadka waxaa caalamka dhibaato ku haya xanuunada ku dhaca dheefshiidka oo ay keenaan jeermisyo kala duwan oo caloosha ka soo gala afka kuwaas oo kusoo gudba cuntooyinka aan isticmaalno islamarkaana keena xanuuno badan oo ay ka mid yihiin gaaska iyo noocyadiisa xanuunada ku dhaca xamiitida kuwa ku dhaca ganaca mandhicirada iyo dhammaan urkujirta oo idil wargeysyada ka faallooda arrimaha caafimaadka ee cleveland clinic science direct health line erinwell iyo kuwo kale waxa ay dhammaantood daraasado kala duwan oo ay ka diyaariyeen xanuunada ku dhaca dheefshiidka waxa ay siyaabo kala duwan oga hadleen xanuunada ku dhaca caloosha iyo noocyada bakteriyo kuwaas oo sababa xanuuno halis ah oo nafta khatar gelin karta waxaana daraasadahan caafimaadka ah oo ay sameeyeen hay-adahan ay ku sheegeen sababaha ugu badan ee xanuunadan inay ka dhashaan cunooyinka aan caafimaadka lahayn iyo dawooyinka sida qaldan loo qaato ama loo isticmaalo iyadoo aan lagala tashan wax dhakhtar ah ama kalkaaliya caafimadeed xagga dawooyinka ee saameyn kara dheefshiidka waxaa ka mid a kaniiniyada loo yaqaano ibibrovin asbriin kuwaas oo keena in ay dhaawac gaarsiiyaan gidaarka caloosha ama sababa boog calooleed waxaa sidoo kale ka mid a antibiotics kuwaas oo burburiya bakteriyada wanaagsan ee ku jirta caloosha shubanna sababi kara sidoo kale dawooyinka sokorta lagu daweeyo iyo beer subaga dhibaatooyinka dheefshiidka ayay qayb iyaguna ka yihiin miisaanka badan ee qofka wuxuu cadaadis saaraa caloosha islamarkaana waxa uu sameeyaa riixid halkaasna waxaa ka dhasha nuuc ka mida gaaska ee loo yaqaano gaas reflex dhaqdhaqaaq yari iyo calool istaag ayaa ka mid a saameynta dheefshiidka sidoo kale waxaa saameeya dheefshiidka sokorowga ama diabetiska waxaa loo yaqaano kaas oo keeni kara calool istaag ama gaabis mandhicirada ah daraasaduhu sidoo kale waxay tilmaamayaan in xanuunka thyrod disiiska loo yaqaano uu saameyn dheefshiid isaguna uu sababi karo kaas oo loo qaybiyo labo hyberthyroidism waxa ay yidhaahdaan oo markuu kacsan yahay sababi kara shuban hyberthyroidism markuu hooseeyana sababa calool istaag iyo sidoo kale dawooyinka loo yaqaano calcium blocris oo iyaguna oo iyaguna qayb ka ah saamaynta dheefshiidka haddaba caloosha ay ku dhacayaan intaas oo dhibaato ah maxay inoo qabataa ama ay ka shaqaysaa doctor khaliil ibraahim oo ka mid a dhakhaatiirta cudurrada guud ayaa inoo sharaxaya shaqooyinka kala duwan ee caloosha inoo qabato طيب أول شيء أبغاك تعرف أربع أشياء أو أربع أعضاء في جسمك بوظائفها على عجالة المعدة وال waxaan soo qaadanaynaa ilaa iyo afar xubnood oo muhiim u ah jirkeenna oo ku wada jira uurku jirta waxaan ka bilaabaynaa caloosha beerka xamiitida iyo ganaca waxa ay dhammaantood soo daayaan dheecaanada ka qayb qaata burburinta dheefshiidka shaqada ugu muhiimsan ee ay caloosha u qabtaan waxaa ka mid ah burburinta cuntooyinka burburinta borotiinada iyo nuugista macaadinta sida kalsham magnesium iron ama birta waxaa loo yaqaano sidoo kale shaqada ugu muhiimsan ee ay qabato caloosha waxaa ka mid ah waxay sidoo kale dishaa bakteriyooyinka muuqda ee caloosha soo gala iyo kuwa ilmo aragtada ah sidaa darteed qofku waxa uu u baahan yahay in calooshiisu leedahay dheecaano awood leh oo isku dheelatiran waxaana looga baahan yahay b h-ka caloosha heerka ugu fiican waa in uu ahaadaa hal ilaa iyo saddex oo haddii caloosha dheecaanada ku jira farta la geliyo waa in aysan waxba soo raacin haddaba ogow haddii aysan jirin dheecaano ku filan caloosha ma dhacayso in neerfuhu beerka fariin u diro si xamiitida ay u soo dayso maadada safraawiga amaba dheecaanka cagaaran ee xamiitida maadadaas ay soo dayso xamiitida waxa ay jirka ka caawisaa burburinta subaga ama dufanka iyo nuugista faytamiinada sida a k d e iyo sidoo kale saacidaadda dheecaanada amino isidska ee badka qaba haddaba haddii aan la soo daynin dheecaanka xamiitada waxaa dhacaya dibiryo aashitooyin iyo calool istaag haddii caloosha dhibaato ka jirto waxaa badanaya aashitooyinka keena in qofka dheecaano kulkulul ku soo laabtaan ganaca ayaa sidoo kale sii daaya dheecaano uu wax ku burburiyo ganaca ayaa sidoo kale sii daaya dheecaano uu wax ku burburiyo dheecaanada ganaca iyo xamiitida lama soo daayo haddii ay yar yihiin bihajka dheecaanada caloosha sidaa darteed cuntadii waxay ku soo laabanaysaa dhuunta qaybta hunguriga markaas waxaa bilaabanaya digtore waxba iga degi maayaan xaaladda waa ay ugu adag tahay sababta arrinkaas keenaysaa waxay tahay in cuntadii aan la burburin isla markaana aysan caloosha ku degin marka caloosha ay sidaas noqoto afka calooshae raashinka ka soo galo wuu furmayaa waxaana dhacaya in cuntadii dib ugu soo noqoto hunguri mareenka aashata badan oo ku soo noqota hunguri mareenka kadib waxaad qaadanaysaa dawooyinka gaaska si ay u degaan cuntooyinkii من الجانب الأيمن هذه كلها علامات احتقان أو مشاكل في المرارة طيب البنكرياس أبغاك تعرف عن البنكرياس أشياء بسيطة البنكرياس يؤدي وظائف كثيرة في جسمك أتكلم عن الهضم فالبنكرياس ينتج الإنزيمات الهاضمة اللي تساعد على هضم الأكل في إنزيمات للنشويات في إنزيمات للدهون في إنزيمات للبروتين كلها إنزيمات هاضمة فعندنا المرارة مع البنكرياس يفرز إنزيمات تنزل على الأكل فتحاول إنها تهضم وتكسر الأكل dhegaystow halkaas waxaa ka jira qaladaad caafimadeed oo qaar ka mid a bahda caafimaadka ay geysanayaan dawooyinkaas waxaa loogu talagalay xaaladaha qaar ee maahan kuwo mar walba uu qofka isticmaalo haddana waxaa la arkaa qofkii oo isticmaalaya dawooyinkii gaaska in uu yidhaahdo iyaga ayaaba gaaska igu sii kicinaya waa risaalo ku socota bahda caafimaadka waa inaysan daweyn calaamadaha balse ay daweeyaan xanuunka asalkiisa haddaba xalka muxuu noqon karaa iyadoo aan la aadin amaba aan la raadin dawooyin kiimika ah waxaan soo qaadanaynaa khalka tufaaxa haddaba muxuu yahay khallu tufaax waxaa inoo sharaxaya doctor maazin asaqa oo ah khabiir dhanka caafimaadka ah ماذا يفعل خل التفاح؟ خل التفاح ينظم عملية هضم الدهون في الجسم هذه الكلمة العامة تحتها يندرج أمور كثيرة muxuu sameynayaa halka tufaaxa wuxuu qabanayaa shaqada burburinta raashinka wuxuu nidaamiyaa sokorta dhiigga iyadoo sababtu tahay nidaaminta dufanka sidoo kale wuxuu isku dheelatiraa dheecaanada caloosha iyo xamiitida sidoo kale wuxuu nidaamiyaa kolestaroolka jirka sidoo kale wuxuu gubaa subaga dheeriga ah ee jirka yaynan iloobin sidoo kale khalka in badan oo ka mid ah dadkeenna waa ay ka warla' yihiin sidoo kale wuxuu dilaa bakteriyada sababta gaaska ee loo yaqaano h bylori إذا هو يقتل البكتيريا الضارة لا سيما الاتش بايلوري
sidoo kale doctor khaliil ibraahim ayaa mar kale waxa uu ka hadlayaa faa'iidooyinka khalka tufaaxa
خل التفاح خل التفاح يساعد على انه يزود احماض المعده، فزادت احماض المعده زاد عندك الهضم وزادت عندك الرسائل العصبيه للمراره وزادت عندك الرسائل العصبيه للبنكرياس عشان يهضموا لك اكلك. ديسكليمر khalka tufaaxa wuxuu siyaadiyaa dheefshiidka caloosha isaga oo saacida dhammaan qaybaha ku shaqada leh burburinta raashinka soo gala caloosha iyo fariimaha la xiriira neerfaha haddaba qaado khalka tufaaxa bil wax ka yar ayaad kaga bogsanaysaa xaaladda la xiriirta caloosha انا في هذه الحلقه ذكرت كل الناس اللي ما يقدروا ياخذوا خل التفاح، وش علاجهم؟ علاج في اقل من شهر. في اقل من شهر تمام؟ تقدر تاخذ sidoo kale doctor axmed al-khatiib oo ah khabiir ku takhasusay dawooyinka ayaa isaguna waxa uu sheegay in khalka tufaaxa marka laga soo tago fawaa'idda uu u leeyahay habdhiska dheefshiidka sidoo kale uu faa'iido ama xal dawo uu u yahay qaar ka mid ah xanuunada ku dhaca maqaarka iyo sidoo kale in uu saxo insuliinta jirka wareegga dhiigga iyo fawaa'id kaloo badan
طيب السؤال اللي بعده او الجزء اللي- التالت في الحلقه فوائد خل التفاح ايه هو فعلا بيفيدني في التخسيس ولا هو كلام ولا هو ايه ايوه فعلا خل التفاح هيفيدك في التخسيس عن طريق حاجتين اول حاجه ان هو هيحسن لك الهضم فلما هضمك اللي هو بيت الداء بيت كل حاجه يبقى كويس كل حاجه في جسمك هتبقى كويس امتصاصك للعناصر الغذائيه ال- الكتير جدا هيبقى كويس تحسين الدوره الدمويه هيبقى كويس والدم هيجري في- في في عروقك فده بطريقه غير مباشره هيحسن حرق الدهون وفي طريق تاني اللي بيشتغل بيه ان هو اصلا ليه تاثير مباشر على الدهون مع طبعا النظام الغذائي يعني مع النظام الغذائي ومع الرياضه عشان ما حدش يقعد ياكل محشي و- ومكرونه وينام ويقول لي انا باخد تخلي التفاح وما خسيتش انت مش هتخس انت كده ugu dambayntii dhegaystow ha qaadan dawo aan dhakhtar kuu soo qorin ama aadan kala tashan kalkaaliya caafimadeed mahadsanid rabbaani warbixinta warkiisane waxay u dambeysay warkii subax ee aad kala socoteen idaacadda islaamiga alandalus xilligaana waa nagaynta sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh